nooc waa mahadsantahay walaal arrintan waa run xukuumaddu way soo gudbisay sharciyad bayna u leedahay waxaana mar marinaynaa annagu arrintan mar haddii naloo soo gudbiyey broceska broceska markaad eegto sida qodobka boqol iyo sagaal iyo soddon ee ka warramaya wax ka beddelka dastuurka wuxuu leeyahay habraac ay shaqadu marayso kow hindise wax ka bedelista dastuurka waxaa soo jeedin karaa ba shan meeloodoo meel xubnaha golaha wakiilada ta golaha xukuumadda ja ugu yaraan shan kun oo muwaadin oo codbixiyaalah marka xukuumaddu si qodobka sida uu qabo qodobka boqol iyo sagaal iyo soddon ee dastuurka soo jeedinta way leeyihiin soo jeedintu marka hadday timaado oo baarlamaankuna dee wuxuu xaq u leeyahay farqadda labaad baa la waafajinayaa oo ah u dhigan sida tan markii soo jeedinta ay soo gaadho golaha wakiilada waxaa falanqeynaya guddi gaara guddigu wuxuu soo jeedinayaa tolobixin uu goluhu ka doodayo dabadeedna uu ku ansixinaya haldheeri in la furo dastuurka si wax ka bedel lagu sameeyo
siyaasiyiin badan oo qaybtood mas-uuliyiin horey xilal usoo qabtay puntland arrintan walaacay ka muujiyeen baarlamaankan waxay ku eedeeyeen inay xukuumadda ku milan yihiin iyagoo walaac ka muujinaya in arrintaa marka baarlamaanka la horkeeno go-aanka ka soo baxa waxa uu noqon karo
waa mahadsan tahay nuux horta sideedaba anuma garan karo mas-uuliyiintu waxa ay ka warwarsan yihiin xaq bayna u leeyihiin in ay cabashada waddada sharcigaa usoo maraan sida uu qabo dastuurka dowladda puntland cabashadooda ay usoo gudbiyaan golaha wakiilada golaha wakiiladuna muddo soddon maalmooda gudahooda cabashada kaga jawaabo sidoo kale hadday qabaan cabasho dastuuriya maxkamaddii dastuuriga ahayd baa baa jirta oo golaha wakiiladu uu ansixiyey kalfadhigii lasoo dhaafay sidaa daraaddeed iyadana haddii wax cabasho sharciya oo qodobo dastuuriya qabaanna maxkamadda dastuurigaabay u gudbi karaan oo kala hadli karaan laakiin aniga hadda werwer iiga muuqda shaqada ma aysan jirto waxaana ku kalsoonahay kalsoonida aan ku qabo golaha iyo waay aragnimadooda iyo aqoontooda in howlaha ay u xilsaaran yihiin oo ah howlaha golaha wakiilada sida uu qabo qodobka lixdanaad ee dastuurka dowladda puntland awoodda xeerdejinta ee puntland waxaa leh golaha wakiilada oo matela shacabka puntland oo dhan marka golaha wakiiladu wuxuu qabsanayaa shaqadii awoodda uu lahaa dastuuriga ahaa cid kasta oo oo oo oo ay khusaysana wixii la tashi ah iyo tala soo jeedina way way arkayaan oo way kala fadhiisanayaan laakiin anigu warwar ma qabo hadda meesha jira oo ay siyaasiyiintu qabaan ma garan karaan waxay ka warwarsan yihiin
arrintan ay ugu weyn tahay oo ah in ay leeyihiin baarlamaanka iyo xukuumaddu waa isku milan yihiinoo walaacu halkaas ka imaana arrintaas runtii waa wax aada iyo runtii aada looga qoslo hay-adaha dowladdu waa saddex tirseedaba waa golaha wakiilada garsoorka iyo fulinta waana waajib dastuuriya inay wada shaqeeyaan dastuurkaana dhigaya inaanay hay-adina hay-ad kale faragelin ku samayn karin marka hadda markii julaay sanadkii lasoo dhaafay shanteedii golahu wuxuu diiday oo uu meel marin waayey magacaabistii maxkamadda sare ee dowladda puntland madaxxanadu soo magacaabay taasoo markaa ay golahu u arkayeen inaanay mas-uuliyadda dad qaadi kala ahayn dadku madaxweyne soo magacaabay hadda hadday de markaa isku milnaayeen oo baarlamaanku uu yahay institution ka hoos shaqeeya madaxtooyada iyo fulinta dee shaqadaaba ma qabteen may diideene way way fulin lahaayeen marka arrintaa waxba kama jiraan runtii
guddoomiye arrinta kale ee tusaalooyinka loo soo qaadanayo waxaa ka mid ah arrimahan ah in xukuumaddu in badan ay fargelin ku samaysa iyadana dhanka baarlamaanka oo hadday noqoto dhacdooyin horey u dhacay oo ay jireen marka taa maxaa ka leeda runtii su-aashaasi waa su-aal muhiima fursad bayna tahay inaan arrintaa xoogaa u faahfaahiyo shacabka dhegeysanaya khaasatan shacabka reer puntland horta golaha wakiilada dowladda puntland hagaardaamooyin badan ayay u geysteen xukuumadihii kala dambeeyey ee soo maray puntland waxayna soo bilaabantay siddeed iyo labaatankii oktoobar labadii kun iyo afartii xukuumaddii uu hogaaminayay maxamed cabdi xaashi waxay xilkii laga qaaday guddoomiyihii golaha wakiilada ee xilligaas guddoomiye yuusuf xaaji siciid xilkaqaadistiisa runtii looma marin qaab sharciya xilligaa labadii kun iyo afartii guddoomiyuhu wuxuu xilka ku waayi jiray laba iyo konton cod tirada golaha waki- wakiilada waxaa la sameeyey fadhi aan caadi ahayn kadibna xubnihii waxaa la- hoos loo dhigay xasaanaddii uu xilka ku waayay guddoomiyuhu oo la gaadhsiiyey in siddeed iyo toban cod codka lagaga qaado waa simple majority ayaa lagaga qaaday runtii een, arrintaas oo xeerosaadka xilligaa la furay ilaa maalintaa way socotay Een, june shan iyo labaatankeedii labadii kun iyo lixdii xukuumaddii uu hogaaminayay maxamuud xirsi waxaa xilkii laga qaaday guddoomiyihii golaha wakiilada xilligaa cismaan dalmar yuusuf sideed iyo labaatankii oktoobar labadii kun iyo shan iyo tobankii xukuumaddii uu hogaaminayay cabdiweli maxamed caligaas waxaa xilkii laga qaaday guddoomiyihii golaha wakiilada xilligaas si- guddoomiye siciid xasan shire afartii nofembar toddobadeedii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa xilkii laga qaaday guddoomiyihii golaha wakiilada gudoomiye cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daaradeed runtii waxyaabahaas oo dhan hagaardamooyinka golaha wakiilada lagu sameeyay bay ka mid ahaayeen Een, waxaa intaa raacda guddoomiyayaasha keliya een, xilka lagama qaadayna waxaa barbar socday in xildhibaanada golaha laga saarayay may shanteedii labadii kun iyo labadii xukuumaddii uu hogaaminayay cabdillaahi yuusuf axmed waxaa golaha wakiilada laga saaray koob iyo toban xildhibaan oo oo golaha xasaanaddii laga qaaday sagaal iyo labaatankii julaay labadii kun iyo tobankii xukuumaddii uu hogaaminayay cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole waxaa xilkaa laga qaaday saddex xildhibaan oo kala ahaa waan xusuustaa xildhibaanada cumar jaamac suleebaan ibraahim maxamuud guure iyo abshir cabdicasiis sheekh saddexdii disembar labadii kun iyo labaatanka waxaa xasaanaddii laga qaaday siddeed xildhibaan markaad saa u aragto arrintani arrin ku ekayd shir guddoonka keliya maahayn xildhibaanaduna barbar socotay marka waxaad moodaa in hagardaamo badan iyo dhib badan mar walba baarlamaanka ay u geysanayeen xukuumadihii kala dambeeyey taa waxaan uga- uga socdaa wax ku gaara maaha een, een, madaxweynaha dowladda puntland hadda jooga si cabdillahi diin oo keligii lagu eedan karo waxay ahayd arrin socotay sidoo kale een, laba sideed iyo tobankii julaay labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxaa la kala diray gebi ahaanba xukuumaddii uu hogaaminayey cabdiweli maxamed caligaas waxaan muuqata halkaas inay inuu ka dhacay halkaana fasahaad siyaasadeed runtii isla xukuumaddaas xilligaa kalsoonida baarla- baarlamaanku la noqday ayaa iyadoo sideediia dib loo soo celiyey iyadoo loo maamulay qaab aan aan sharciga waafaqsanayn iyo xeerar kala daku yaal gudoomiye baarlamaanka qaabku uu wajahayaa hadda arintan maadaama ay tahay markii ugu horeysay oo wax kabedel lagu sameynayo dastuurka ee aanan dareemeyno in ay arrimo adag ee horyaali karaan
nuux waa mahadsan tahay Eh, baarlamaanka markii horeba marka een, uu u yimaado arrintan een, xeerka een, digreetada madaxweynaha ee uu tala soo jeedinta uu ka codsanayo in in wax ka bedel lagu sameeyo een, dastuurka si loo waafajiyo arrimaha doorashooyinka iyo wixii kale ee muhiim u ah een, doorashooyinka ama la xidhiidha marleyba een, baarlamaanku wuxuu u marayaa een, een, dariiqa sharciga ah kow een, sida uu qabo qodobka shan iyo sagaashanaad ee dastuurka dowladda puntland farqadiisa shanaad oo u dhigan sida tan maxkamadda dastuurigahi waxay ka siisaa talo sharci markii uu golaha wakiiladu weydiisto sida mashruuc sharci oo ay ka doodayaan u- inuu waafaqsan yahay dastuurka dowladda puntland annaga tallaabooyinkaasaanu qaadaynaa kadibna waxaa la marinayaa een, farqadda koowaad labaad iyo saddexaad ee isla qodobka boqol iyo sagaal iyo soddon aad buuna uga baaraandegi doonaa goluhu insha allah bimillah kariim tallaabada ugu horeysa qaadanaynaa waxa weeyaan inaan horta guddi u magacoono arrinta kasoo baaraandegta guddigaasina kalfadhigu markuu furmo shan iyo tobanka juun inay golaha hor keenaan golaha uu ka doodo een, goluhu markaa isaga xaqu leh haddii ay diidayaan oo aanay dastuurka furayn iyo haddii ay ogolaanayaan in dastuurka furo oo laga shaqeeyo waxyaabaha baahida loo qabo wuxuu marayaa markaa een, halkaas waddadaasuu qaadi doonaa habraac shaqadaana la marinaya
gudoomiye ee dadweynaha laftirkooda arrintan walaacay ka qabaanoo waxay leeyihiin een, ma ahan oo keliya een, arrintani ee, wax kabedelka ah dhankan ee, xisbiyada waxay leeyihiin waxyaabo badanaa dabayaal oo ah xataa in baarlamaankii ee, la kordhinayo ee, arrimo ah ku saabsan mar haddii ee, la furayo marka iyo arrinta kaloo ah ee, maxaad isleedahay xilligani way kusoo aadisay maadaama baarlamaanka iyo xukuumadda laftirkoodii waqtigooda usii dhammaanayo
waa mahadsantahay nuux horta een, nuuxow een, arrintan een, a- warwarka abuuraysa inta badan ee ay dadku leeyihiin lix iyo lixdanka xildhibaan ayaa la furayaa oo hadhowta waxay noqonaysaa jaantaar rogan arrintaa waxaa ka hadlaya qodobka lixdanaad ee golaha wakiilada farqadiisa labaad waxayna u dhigan tahay sida tan inta laga helayo tirakoob sugan golaha wakiiladu waxa uu ka koobnaanayaa lix iyo lixdan xildhibaan oo dadweynuhu ku soo doorto codbixin guud oo toos ah taas macnaheedu waxa weeye qodobkaasi wuxuu u baahan yahay furitaankiisu afti dadweyne lama furi karo oo lamana taaban karo marka horta inay bulshadu reer puntland dastuurka akhriyaan ayaa loo baahan yahay oo fahamsan yihiin wax kan dastuurkan qodobka kan cid taaban kartaa iyo cid furi kartaa ma aysan jirto haddaan loo marin habraaca wuxuuna u baahan yahay trocoob sugan oo ku yimi afti dadweyne marka qodobkaa lama taaban karo waxaan iyaguna la taaban karin mabaadida aasaasiga ah qodobada tilmaamaya oo ah qodobka koowaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad sideedaad iyo sagaalaad qodobadaas oo dhan oo ka hadlaya mabaadida aasaasiga ee puntland iyaguna waxay u baahan yihin afti dadweyne qodobadaadana lama furi karo waxyaabaha laga shaqayn karaa waxyaabaha technicalka baahida loo qabo laakiin qodobada muhiimka oo ah beeska saldhigga oo ah dastuurka dowladda puntland waxay u baahan yihiin afti dadweyne lamana furi karo marka arrintan hadda guddoomiye maxaa is leedahay way kusoo aadisay xilligan in xisbiyadii la ballaariyo dastuurkiina maaragtay dib loo furo
tiwaayo runtii xukuumaddu dee waxay bilowday in la la dardargeliyo oo loo gudbo doorasho qof iyo codah sida shacabka ay usoo doortaan madaxda iyaga hogaamin lahayd hadday tahay golayaasha deegaanka hadday tahay baarlamaanka iyo hadday tahay madaxtooyadaba taas processkii la marayey anagii annaga runtii ayaama dhaweyto xojooyinkii ka imanaya ururada siyaasiga ayaa waxay ka mid ahayd in maxkamadii dastuuriga ah la dhiso kalfadhiga kalfadhiga ka horreeyey october formation labaatankeedii golaha wakiiladu oo saddexdii xubnood ku taagnayd oo muddo ay ilaa xilligai cabdiwalahi taagnayd hawshaa waa fududaynay maxkamaddii dastuurigana waa dhisnay waa anagoo dhisanay xeerarkii kale ee looga baahnaa baarlamaanka ee arrimaha doorashooyinka la xidhiidhayna way ka soo gudubtay baarlamaanka haddana baarlamaanka wuxuu u diyaar yahay wax kasta oo caqabada oo ka hor timaada broseska doorashooyinka inay socdaan oo ku xidhmo baarlamaanka baarlamaanku inay qabanayaan fududaynayaan waxaan u malaynayaa aragtidaas uun waxay ka timi ururadii siyaasadda sida qoraalka madaxweynaha uu soo gudbiye ku qoran iyagaa soo gudbiyey la tashi bay ahayd in arrintaasi ay timaado waxa iyaga iyo guddigii doorashooyinka iyo iyo fulintii ayaa isla soo gudbiyay annaguna waxaan xaq u leenahay markaa inaan broseska iyo sharciyadda marino